halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com waa maalin axad ah bisha mey waa labayabaatan sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kooda iyo barka duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada idaacadeenna aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mida barnaamijka hibada iyo halabuurka oo aynu toddobaadkan ku eegi doonno dhallinyarada iyo sida ay halabuur u yeelan karaan
muhinadan waxaan layihaahdo iskiilka dad qofku baniaadanka inuu iskiil yeesho micnaheedu waxa weeye qofku inuu soo saaro waxaan horey aan loo samayn uu iktiraaco carabigan ikhtirac baa lagu yihahdaa waxaa kaloo layaha mihna ama xirfad qofku inuu yeesho xirfad qofku inuu yeesho waxaa ugu muhiimsan cabdikariinow oo muhiimadeeda uu qofku markiiba ka dheeganaya waxweeye marka dunida la eegaya dhaqaalaha waddan dhaqaale uu leeyahay
kaalimihii heesaha ayaan barnaamijkeenna ka marnayn balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka ukrain ayaa meesha ka saartay in xabajoojin ama tanaasulaad ay u samayso moscow xilli ruushka uu xoojiyey duulaankiisa bariga dombas islamarkaana uu joojiyey gaaskii dabiiciga ahaa ee uu siin jiray finland taasi oo qayb ka ah jawaabta cunaqabateynta reer galbeedka iyo go'doominta caalamiga ah ee qutada dheer ee dalkaasi la saaray kadib markii ay soo afjartay toddobaadyo iska caabin ay kala kulmaysay xogaga ukrain ee magaalada istraatiijiga ah ee bariga ukrain ku taala ee mariobol rushia ayaa hadda qaadaysa guluf xoogan oo ku wajahan luhaniski oo ka mid ah labada gobol ee dombas xoogaga gooni igoosadka ah ee ruushka taabacsan ayaa gacanta ku haya qeybo ka mida luhaniski iyo gobolka diriska ay yihiin ee donesk laakiin moscow ayaa doonaysa in sidoo kale ay la wareegto qeybaha weli ku harsan gacanta dowladda ukrain jiidda hore ee donesk ciidamada ruushku waxa ay isku dayayeen inay jebiyaan difaacyada ciidamada ukrain si ay u gaaraan deegaanada gobolka luhanisk halka ay sii wadaan duqeymaha culus ee ay ku beegsanayaan magaalooyinka seferodonisk iyo lizhanisk ee waqooyiga gobolkaasi sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay milatariga ukrain dhanka kale madaxweynaha dalka poland anderzeja duda oo bishii hore kula kulmay madaxweyne volodimir zelenski magaalada kiyef ayaa dib ugu soo laabtay dalkaasi si uu axadda maanta ah khudbad toos ah ugu jeediyo baarlamaanka ukrain waana hogaamiyihii ugu horreeyey ee ajnebiah ee tallaabadan qaada amarka taalibaan ee ah in dumarka suxufiyiinta ah ay qariyaan wejigooda inta marka ay telefishinka ka hadlayaan ayaa loo arkaa iskuday lagu doonayo in lagu tirtiro gabdhaha suxufiyiinta ah sida uu muujinayo walaaca warbaahinta iyo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka warbaahinta afghanistan ayaa khamiisii sheegtay in waaxda ama wasaaradda farista wanaagga iyo reebista xumaha ee taalibaan ay ku wargelisay in dumarka suxufiyiinta ah ay wejigooda daboolaan inta ay hawada ku jiraan afhayeenka taalibaan zabiyullahi mujaahid ayaa khamiistii u sheegay warbaahinta in tallaabadan ay tahay amar diini ah oo ay tahay in dhammaan haweenka oo ay ku jiraan suxufiyiintu ay addeecaan inay qariyaan wejigooda waxay kaalmaynaysaa xishoodkooda iyo sharaftooda waxayna kaalmaynaysaa qiimaha qoyska iyo mana ahan wax lagu sheego khatar ayuu yidhi mujaahid hasey ahaatee gabdhaha suxufiyiinta ah iyo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda oo la hadlay v o a ayaa amarkan u arka mid caqabad hor leh ku ah inay shaqeeyaan waxaana dad badani ay u arkaan tallaabo dib u dhac ah oo ay sheegeen inay adkaan doonto in la hadlo xilli wejiga la daboolayo warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington duhur wanaagsan mar kale markaana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hibada iyo halabuurka toddobaadkanna waxaynu ku eegeynaa sida dhallinyaradu ay u yeelan karaan hibo iyo halabuur iyagoo ku sugan deegaanadooda waxaa barnaamijkan soo diyaariya halkana ka soo jeedinaya wariyaha v o a ee magaalada laascaanood cabdikariim olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeeni hibada iyo hallaabuurka oo toddobaadkan idinka imanaya deegaanka yugoor ee gobolka sool oaan dhowaantanay socdaal ku tagnay guud ahaan deegaanada gobolka sool waxaa ka jira ururo dhallinyaro oo kuwaasoo bulshada u shaqeeya hibada iyo hallaabuurka ayaa waxyaabaha ugu badan ee dhallinyaradu ay ka hadlaan sida ay fikradaha aqoonta ay dhallinyaradu ay iska leeyihiin si weyn ay ugu soo bandhigi lahaayeen dhallinyarada ururka degmada yugoor ee gobolka sool oo barnaamijka hibada iyo hallaabuurka nagala qaybgalay ayaan ugu horeyn ka wax ka weydiinay oo ay marti noogu yihiin maxamed cabdilaahi saleebaan iyo cabdixakiin maxamed xasan oo ka mida dhallinyarada degmada yugoor ee gobolka sool ayaanu wax ka weydiinay caqabadaha guud ahaan dhallinyarada soo waajaha xilliga hal abuurka ay samaynayaan sidoo kale doorka ururada bulshada ayay sharaxaad naga siin doonaa iyo kaalinta ay ku leeyihiin dhallinyarada la horumariyo hal abuurka ay leeyihiin lasoo bandhigo ugu horeyn maxamed cabdilaahi saleebaan kusoo dhowow v o a barnaamijka hibada iyo halabuurka guud ahaan dhalinyarada iyo siday u waajahaan in fikradahooda ay soo bandhigaan bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin aad baan u salaamaya cabdikariin iyo weliba v o da oo maanta nagu soo booqday degmada yagoori halkaas oo aanu maanta kaga hadli doono haddii aan la idmo hibada iyo halabuurka kolley haddii aan u gudagalo ama aan ka hadlo waa maxay hiba iyo hal abuur intaasaan rabaa insha allah bal inaan consob iyo aan ka bixiyo hal abuurku sidiisa banaanba waa soo kordhinta wax cusub iyo weliba aqoon cusub taas oo caalamka horteeda aan dhaayo la saarin qofku marka uu kolley fikrad keenayo ama fikrad ganacsi ha noqoto inkastoo hal abuurka loo sababeeyo ama loo aaneeyo gabayada taasina kolley ay bulshadu aanay faham buuxa aanay ka haysan kolley hal abuurku sidiisa bannaanba waa qofku inuu la yimaado fishan iyo mishan macnihii ka fogtan gabayada oo ah waxaweeyaan qofku ama ganacsi ha keeno ama waxaweeyaan waxyaaba ikhtiraac oo aan dunida hore loogu arag ha keeno waayo waxaynu ognahay maanta waxaweeyaan dee ragga nolosha heerka sare ka geeya ama wax kusoo kordhiya caalamka ama dunida inay la yimaadeen aragti ah in waxyaaba aan dunida laga aqoonin ay keeneen kolley tusaalayaasha ama exambleka ugu fudud ee waxaweeyaan dee isheenu qabanayso in agyaala sida laambadaha iyo raggii de maanta ikhtiraacay laambada maanta la iibsanayo ragga keena maanta baabuurta waxaasiba waxay ku keeneen waxay ahayd waa fikrad hal abuurkuna waa noocaas haddaba maanta fikradda ama haddii aan rabo inaan maanta fikrad ganacsi keeno waxyaaba badan bay igaga xidhan tahay waxyaabaha igaga xidhanta waxa weeyaan maanta haddii aan rabo inaan fikrad ganacsi aan soo kordhiyo marka koowaad waxay iga baahantay inaan helo investment maalgelin maalgelintaasi inta badan dhalinyaradu waxay ka baqaan khataraha kaga iman karaya oo waxaa laga yaabaa ninkii dhalinyaraha ee maanta waxa weeyaan raba maskaxdii iyo fikirkii ahaa inuu ganacsi soo kordhiyo ama hal abuur ganacsi keeno dhaqaali baa kaga xidhan oo dhalinyaradii maanta de maadaama ay shaqa la-aan hayso cid ku maanta ku aaminaysa oo dhaqaalo siinaysa ay ma jirto hadda degmada aan ku sugannahay ee cabdikariin ugu soo booqday ee yagoori kolley ka dhalinyaro ahaan anu gaar ahaan maxaa cabdullahi islaamaan ahaan waxaan ka tirsanahay ururka horumarinta degmada yagoori waxaanu ka shaqaynaa waa kaabayaasha dhaqaale iyo arrimaha bulshada waxyaabahaasoo dhanina waxay u baahan yihiin marka la waxaynayo hadda dhalinyaro badan baa jirta oo u baahan in la sameeyo dugsigii farsamada gacanta in la sameeyo sidoo kale librarygii iyo meeshii dadku wax ku akhrisanayeen intaasoo dhanna waxay u baahantahay waa dhaqaale intan ka ballaaran khataraha ugu badan ama fashilka ugu badan ee ka imanayaana waxa weeyaan dhalinyaradii inaanay dhaqaalo badan aanay u haynin sideeda banaanbana de kulley in badan waxa weeyaan waxaanu hadeerta kulley annaga noo dejisnaa oo waxa weeyaan aan rabnay yoolkaygu hadafkaygu ahaa inaanu dejinno inaanu furno dugsiyo farsamada gacanta ah kuwaasoo dhalinyaro fara badan oo waxa weeyaan aqoontu sideeda barnaamij eeg waxna waa knowledge waxna waa skills eeg inta badan dadka aqoon-yahanadayina waxay la xidhiidhiya waxaa lagu leeyahay shahaadada aad sidato waxaa ka macno badan skills xirfadda aad leedahay dhalinyaro badan baa jirta oo xaggii aqoonta ka gaabiyey laakiin maanta u baahan in loo sameeyo skills iyo xirfad xirfadaasina loo samaynayaa hina haddii ay ka faa'iidaysanayaan waxaa la soo saarayaa jiil inta ay maanta jiraan ka weyn oo ka ballaaran loona sameeyo investment iyo dhaqaale aan ku soo noqono cabdixakiin maxamed xasan oo ka mid ah dhallinyarada degmada yugoori ee barnaamijka hibada iyo halabuurka nagala qayb qaadanaya waxaad iga warantaa cabdixakiin ururada bulshada siyaabahay u waajahaan arrimaha hibada iyo halabuurka iyo caqabadaha dhallinyarada soo waajaha oo kale
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin walcaaqibatu lilmutaqiin walaa cudwaana calaa cadaalimiin awalan ilahay baa mahadle subxaana watacaala inagoo nabad qabna suuka keena halkan cabdikariim waa ku salaamaya adiga iyo bahadaada p o e haddaan ka hadlo barnaamijka waxaan ku horeynayaa caqabadaha dee kulley way ogtahay deegaanka ay joogno horumarkiisa iyo kaabayaashiisa dhaqaale qaabka ay u samaysan yihiin qofku markuu taalent la imanayo ama uu horumar la imanayo ama wax soo kordhinayo laba arrimood baa horta u fudeeya horta waa midda koowaad waxbarashada ama inuu holo horumar karo si tamartii oo kale deegaanka aanu joogno labadaaba aad bay ugu hoseeyaan oo dee waxbarasho fiican oo sidoo kale tamartii waan ognahay ama cadceedii leyrhkii xilligu soo gelayo iyo xilligu baxayo iyo inta saacadoodu magaalada joogo aan ka warhaynaa waa saacado kooban saa laatigeed dadkii waxay keenaysaa in ay wax horumar aysan isku dayin dhallinyaradii ama se diina jab ay ku timaado teeda kale waxaa keenaysa iyadana dhaqaale yaraan oo dadku inay dad iska dan yara yihiin haddii ay soo helaan waxyaabo ay isleeyihin ay ku tijaabiseen waxaa laga yaabaa in walaac uu yimaado maadaama uu isleeyahay hadduu haddeer ay kaa fashilmato intan oo aad istaado horumar ku gaadh ay kaa fashilanto maadaama oo ay kaa dambe waxyaabo dambe oo aad dib ugu soo ceshto haddana mar labaa isku daydid isku daygaasi inuu ka fashilmo uu ka baqayaayo uusan isku dayin waxyaabaha ugu badan bay ka mid tahay macnaha saameynta ku yeeshay dhaqaale yaraan dhallinyarada haysata tusaale ahaan oo kale deegaanada way kala duwan yihiin bal degmooyinka marka laga yimaado degmada laascaanood oo kale caqabadaha gaarka u ah dhallinyarada tuulooyinka jooga qaarkood oo raba inay fikradaha soo bandhigaan bal saamaynta ku yeelato bal iiga sheeg dee degmooyinka nagu xeeran gobolka soo yugoori ahaan way ka dambaysaa deegaanada kale waxyaabo badan oo dhallinyaradu aysan isku dayi lahaayeen baa u suurtagelay inay isku dayaan horumar la-aanta ka jirta degmada awgeed marka waxaa laga yaabaa haddii ay joogi lahaan haddee gobolka sool oo kale dhallinyaradu inay waxyaabo badan ama deegaan horumarsi hadday joogi lahaan inay waxyaabo badan ay isku dayi lahaayeen farsamooyinka gacanta oo kale tamarta oo kale haddee qof ma jiro haddee haddii wax kaa xumaadan waxaa laga yaabaa in liscaan loo doonto qof leyrhka iyo waxyaabaha ku hagaajiya marka meeshii lagu tababari lahaa iskuuladii tababarka gacanta waxaasoo dhan ma jiraan dhallinyaradii haddii xitaa lascaan wax ku barta waxaa laga yaabaa qofka yoorka taga lascaan aada dee inuu horumarkiisii iyo waxyaabihiisi kale uu kasii wato ama lascaan ama meelo ka sareyso dee degmadu kusoo noqon sidoo kale bal waxaad iga warantaa waxyaabahaad is leedahay caqabad way ku keeneen in dhallinyarada hibada iyo halabuur kale halkiinana ay ka tagaan oo barta magaalooyinka kale oo kale ay aadaan oo kale oo laascaanood ay tagaan bal iiga sheekay maxay ti dhibaatooyin mar labaad aad baan u salaamay cabdikaniyo v oda haddii aan ku soo laabto su-aashaadaas ah saamaynta ay ku yeelanayso saamaynta horta hadda waxaa ka mid ah markaynu horta baahiyaha nisisariga ah ama beyska nololeed aynu usoo laabanno ka degmayagoori ahaan waxaan laga wada warhayaa oo waxaweyaan cid weliba ay og tahay in yagoori waxaweyaan baahiyaheeda aasaasiga ahayd ay aada u liidato marka aan kuleeyahay baahiyaha aasaasigaana waxaa ka mid ah sida waxa weeyaan waxbarashadii laydhkii caafimaadkii tusaale horta qofku biniaadankaahii marka la horumarinayo waxyaabaha faceka ugu horeeya ee laga horumariya waxa weyan waa waxbarashadii qofka in mentalitygiisa iyo fysicalkiisaba la horumariyo waxbarashadii haddeer waxaa laga yaabaaba in dugsigeedii saromitalan oo kale uu xidhmo jiirashii la rabay aqoon-yahanada la rabay in environmentiga iyo deegaanka ay ka soo baxaan inay dhaawac iyo saamayn toban iyo mid tobanba ay ku yeelato kabacdi ay waxaweyaan yagoori ka huleelaan oo ay dib ugu laabtaan waxaweyaan goboladii iyo meesha ay waxbarashooyinkooda kasii wadan lahaayeen hadhowtana skilskii iyo knowledgekii iyo aqoontii ay rabeen inay deegaanka ku soo celiyaan in ay dib ay waxaweyaan ay gobolka ama meel ay waxooda ugu soconayaan inay ka wataan tusaalo kale waxaa jira shaqooyin ama fictions fara badan oo u baahan waxaweyaan caqabado fara badan haddeer tusaalo kale sida laydhka haddeer aanu ka hadalno kale waxaa ka mid ah tusaalo kale haddeer haddii la rabo in dadkii la baro qaybsi teknolojiyaddii teknolojiyaddii waxay u baahan tahay ay ku kacaysaa waxaweyaan waa tamar ama laydh ayay ku baxaysaa laydhkiina waan ognahay xilliga uu soo dhacayo xilliga uu tago adeegii haa uu ku dhaqaaqi lahaa waxaweyaan waxaa lagu soo saari lahaa baan la helayn oo waxaweyaan muddo hadeer badan inta hadda deegaanku jiray haddeer halkii la rabay in tallaaba loo qaado dib baa looga soo noqonaya kale ururada bulshada waxyaabahay ka hadlaan waxaa ka mid a dhibaatooyinka in ay hore u socdaan oo dhallinyarada ay halabuur u sameeyaan oo hibadooda ay soo bandhigaan in waxyaabo badan ay ka hortaagan yihiin bal arrimahaasoo kale ka waran idinkoo aqoon leh muddo badanna kasoo shaqaynayay arrimaha dhallinyarada arrimahaan horta aan kasoo shaqaynaynay ee kolley ku yeelanaya dhaawaca iyo fashilka ku imanaya haddeer tusaalo kale maanta markaan rabo inaan halkan ka furo meherad ama waxyaabo de deegaanka advantage iyo faa-iida ugu jirto tusaale kale markay leer igaga xiran tahay haddeer magaaladaad aragtay intaan leegi goobo hadda dhallinyaradu isugu timaado ma laha tusaaloo kale haddeer haddii la rabo in la sameeyo goobo sportis oo tusaaloo kale garoomadan la yidhaahdo kurkuruga oo maalgelintiisii iyo magaranaysaa xataa waxaa jira dad dhaqaalihii la taagan laakiin dhaqaale haddana waxyaabo kale waa laisku baahan yahay dhaqaalihii haa kondishin xaalado iyo wax badan baa imanaya dhaqaalahaasi wuxuu kaga xidhnaanaya haddin markaan rabo inaan haddirto anoo maxamed ahaana inaan furo maanta garoon garoonkaasi wuxuu iiga baahan yahay horta investment fara badan investmentka haddaan gacanta ku dhigo adeeg kaloo igaga sii xidhan yahay adeegaa uga sii xidhan korontadii baa ka mid a korontadiina waa wax maanta wiika oo daciif oo aan la helin kolle ka deegaan ahaan waxyaabahaasina kolley ururahaan ka tala wadaagaan waxaanu hindisnay inaanu dhalinyar horta hal abuur badan u samayno hal abuurkii annagoo gacanta ku hayno rabna inaanu dhaqaajinno haddana waxyaaba badanoo deegaanka xaalado jira ayaa haddana naga hortaagan xaaladaha naga hortaagan sida laydhkii waxa weeyaan baa ka mid a oo inta badan loo aanaynayo marka dhallinyaradii waxaa keenaysa inay hanjabaan kuwii shaqaynayay iyo kuwii la rabay in loo shaqeeyo marka qof walbana waxay sababaysaa inuu deegaankii ka tashado meel kaloo fikradihiisi ganacsiga ahi ay ku horumaraya teeda kale markaan rabo inaan fikrad ganacsi keeno waxay iga xidhantay bablish in haddii aan rabo maanta inaan meherad furo wax soo saarkeedu waxay iga xidhnaanaysaa inaan helo community fara badan oo meheradeeda aan customers u sameeyo inaan wax weeyaan dad kale oo dadiyo fara badan meherada ku xidho taasina ma jirto ay intaasna waxa weeyaan waa waxyaabaha horta deegaanka haysta ee dhibaatada ah ee saameyn waa kugu soo noqon doonaa cabdi xasan cabdixakiin maxamed xasan waxyaabaha laga hadla waxaa ka mid a dhallinyaradu ay leeyihiin dhanka aaminaada oo kale in dhaqaalihii la siiyo oo kale oo fikradda hayan lagu maalgeliyo oo kale inay caqabada kala kulmaan oo ay adag tahay in dhaqaala la siiyo oo kale ka war arrimahaas oo kale qofka waxaa leeyihi weelkaad ku tuugsanaysa waa iminka hore wax kugu jiraan qof aan waxba haysan oo de wuxuu horta wax ku dhaqaajiya haysan qof cidna wax ku aamini mayso deegaankan aan joognana wuxuu noqday dugsi hoosoo laga baxoo kale mar walba waxaa yimaada dad cusub ama dad soo guura oo dad cusub oo demiyii ka soo hoyday lambar kow bay ku bilaabaan noloshu markay meel dhexe u maraso waxaa laga yaba qofkaasi inuu ka guuro deegaanka oo meel kale u guuro mar walba degmada dib ba isu dhacasaa waayo dee qof cusub unbaa imanaya taasi waxay keenaysaa deegaanka inuu horumar fiican usan sii samayn waxyaabaha labadaa u kalifaya waxaa weeye meel degan yahay ubad uu dhalo horumar uu doonayo laba arrimood waa inuu horta helaa oo midda koowaade waxbarasho fiican oo ubadkiisa anfacda oo horumar ka gaadhan waa inuu helaa oo midda labaade uu hadduu shaqaysanayo ama taalent samaynayo ama wax soo saar uu samaynayo uu ku shaqaysto oo habeen iyo maalinba dee ku shaqaysto maadaama labadaasiba deegaankayga ay ku yar yihiin inaan wahibada habeen lasoo bandhigi karin dadkii xoogaa nolosha fahmaan ay mar walba ka tegayaan oo gobolka iyo meelo kale ay u guurayaan maadaama markaana dad cusub ay imanayaan macnaha waxaad ka hadlaysaa horumarka deegaankiina dibudhaca badan ee ka jiro waa dhallinyarada hibada lahayd oo idinka tegaysa haa qofkii allaah qofki wax fahma dee waayu ka tegayaayo meel naftiisa ama horumarkiisa uu ku dhaqaajin karo aadaya qofkii marka waxaa imanaya qof aan waxba fahamsanayn oo cusub oo alawal ka bilaabaya waxbarashadii iyo heerkiisii koobaad iyo taalentkiisi iyo mar walba rabo inuu wax fahmo baa imanaya kii dee wax dadka bari lahaa ee wax soo saari lahaa ee taalentkiisa muujin lahaa iyo hebadii soo saari lahaa mar walba uu tegayaa dee deegaanka kuma sugnaanayo taasaa keenaysa mar walba in mar walba alawel laga bilaabo oo caqabad noqonaysa sidoo kale maadaama aad dee ururada bulshada ku jirtaan waxaad is leedahay dhibaatadan waa lagaga bixi karayaa oo deegaankiina waa lagu sugnaan karaya oo dhallinyaradu way joogi karaan maxay tahay waxaasoo caqabadaha ama challenge oo laga soo hadlay haddii les oo waxa weeyaan ay meesha ka baxaan oo wax kastoo hal abuur ama fikrad lagu horumarin karayo ama adeegay ku socon lahayd haddii la helo waxaan aaminsanahay in deegaanku waxa weeyaan uu sare u kacayo waxyaabaha kale loo baahan waxa wey isku xidhnaantii bulshada waxaa muuqata kulle degmada yagori aan ku sugannahay inay ka jirto kala daadshanaan kala daadsanaantaasina ay keenayso waxa weeyaan in ha fikirkii iyo habdhaqankii iyo cultureskiiba lagu kala yar duwan yahay haddii laakiin bulshadu ay mid noqoto oo waxaweyaan ay dad macnihii isku xidhan haddii ay noqoto waxaan aaminsanahay in meeshaas ay ka dhalanayso waxyaaba badan oo yididiila iyo horumarba leh haddii wacyigelin fara badan la sameeyo waxaweyaan dhallinyarada in badan waxaweyaan fikirka iyo mabda'aas hal abuurka iyo hibada iyo waxaweyaan qof kasta oo bini aadamiina fikir iyo hal abuur buu leeyahay dadka qaar khataraha ayay wax rigsiga la yidhaahdo oo inta badan dhallinyaradu ay ka cabataa oo sideeda bannaan banaan dee qofka bilaanka haddana ruta rigsiga iyo khatarta aanad u beriidhin waxa weeyaan kolley hore u socon mayso meesha taagnada aad mayso caqabadaha aad is leedahay si weynba dhallinyarada u hortaagan yihiin ee deegaankiina inay dhallinyaradaasi soo bandhigaan waxa ka guuxaya maankooda oo ka urur bulsho ahaan tala wadaag ay idinla yimaadaan oo kale bal iga war
aad waa mahadsan tahay kolley challengiga ama caqabadaha hor yaala bulshada ama dhallinyarada maanta ha fikirka iyo macnihii maskaxdu ay saaran tahay raba inay deegaanka uga faa'iidaystaan horta cabdikariinow waxyaaba badan waan kasoo hadalno dee dhalinyarada kulli hortaagan horta meesha yana waxaa ka maqan minaadi oo waxaa laga yaabaa ninka dhallinyarada ah ee waxweeyaan deegaankii ku nooli maanta haddii uu u baahdo cadad lacageed wax ku hirgeliyo inuu meel ka soo qaado in waxweeyaan ay aada u adag tahay oo waxweeyaan inuu helo de qofka marka la dhiirigeliyo hibadiisii internalka ahaa ee gudihiisa ku jirtay bannaan kusoo saaraya usoo bixinaya halkaa waxaa ka dhalanaysa in waxyaabahaas laga faa'iidayso sidoo kale maadaama aad ururka ka tirsan tahay dhalinyaro badan baad u samaysaan dadaal sidii laysu dhexgelin lahaa qaarad hibooyinkooda isboortiga tartamada aad ugu qaban lahaydeen oo kale bal ka waran muhiimadda ay idiin leedahay ka dhalinyarahaan
aad ba mahadsan tahay kolley ahmiyad weyn bay noo noo leedahay in aanu dhalinyaradeedii dhiri gelino wax u qabanno waxayna tusisaa horumar jacaylka aanu jecelnahay deegaankayga iyo degmooyinkayga inuu horumar ah waxyaaha badan aan dhilasha saaraya horta waxa weeye maamulka waayo qof walba horta maamulkiisa ba wax ka dhiga ama deegaank walba maamulkiisa ba wax ka sameeya adduunka aad aragtay dhalinyarada taalent kale ee horumar ka gaadhay wax soo saarkooda waxaa laga yaabaa in ama bangi ha noqdo ama maamul maamul un ku shaqan leedahay horumarkooda waxaa laga yaabaa hadeer anoo kale waxaan ahay shaqaale waxaan gacantiisa xirfadiisa ku shaqaystaa haddaan macnaha heli lahaa deer qalabkii lagu talagalo casriya waxyaabaha hadeer ka daawanaysid adduunka dadka anoo kale waxyaabaha ku shaqaystaan iyo waxaan anu hadeer ku shaqaysto dee wax isu dhow ma aha horumar haddaan ka samayna macnaha ashyaadii ama qalabkii aan hore u socon lahaa hibadii waan hayaa laakiin wax qalabkii ama maalgelintii ama waxyaabihii aan hore ugu socon lahaa o dhan baan ahayn waxaa laga yaaba de dhalinyaro badan oo noocagaasa inay jiraan de ay ka siman tahay la-aan ma aad bay muhiim tahay fahamka dhalinyarada in la caawiyo oo de dhalinyarada maskaxdoodii kor loo sii qaado mar walba oo la maalgeliyo dhalinyarada oo la aamino dhalinyarada waa ubaxii dee usoo baxayay dalka iyaga waxaa laga yaabaa dee in ay maskaxyo badan ama aqoono badan ka dhex guuxaso oo u baahan in la dhaqaajiyo marka dadka waxaan kula tani lahaa in ay dhalinyarada dhaqaajiyaan oo isiisaan oo maal gashtaan
talooyinkaad soo jeedinayso bal dhanka dhalinyarada iyadoo laga taageeraya hibada iyo hal abuurka fikradaha ay iska leeyihiin hadday ganacsi noqoto haddii xirfad maankooda ka guuxaysa ay noqoto waxyaabaha ugu muhiimsan aad soo jeedinaysaa maxaa ka mid a waxyaabaha horta soo jeedinayo in dhalinyarada koley dee la taageero sportka badan la siiyo oo aaminaadooda iyo macnihii waxyaabaha lagu aamino horta aada u muhiima oo hore saan kugu sheegay waxaan kuuri qofka hadduu doonayo dhalinyaraha maskaxdii subahaya uusan fanki iyo dhaqaaliha haynin waxaa adkaanaysa in la aamino inuu meeluu wax ka qaato aanay jirin laakiin dhalinyarada haddii la taageero oo gacan buuxda la siiyo oo waxa lagu aamino waxaan aaminsanahay in ay wax badan keenayaan waayo waxaad aragtay dad badan oo retired oo howlgaba inay waxweeyaan goobihii ugu muhiimsanaa ama ilihii wax ka soo baxayeen ay gacanta ku hayaan mar kastana de maskaxda abdheidka ah unba kolley wax hindista oo wax keenta marka cid kastoo fan iyo dhaqaalo haysa ama cid kastoo waxweeyaan dhalinyaradu ay wax kaga xiran yihiin waxaan kula talinayaa in aada loo taageero oo waxweeyaan la gacan qabto oo hadday xirfadii tahay hadday dhaqaalihii tahay haddii ay de wax walba ay tahay oo dhalinyaradaasi ay waxna ku horumarin karayaan waxna ay ku dhaqaajin karayaan in aada loo taageero hadhowtaa waxaa ka imanaysa de kolley bulsho mida bulsho qiyamkii iyo waxweeyaan toosnaantii iyo fahamkii ay nolosha ay ka lahaayeen iyo safayfalka fahansan guud ahaan dhalinyarada deeganada soomaalida joogta waxyaabahaad sleeda way la gudboon yihiin si ay hiibadooda u soo bandhigi lahaayeen una horumarin lahaayeen maxay ta kolley dhalinyaradu dadku way kala habfikir iyo hal abuur duwan yihiin dad baa jira waxa weeyaan aaminsan oo haddeer dadka qaar baa jira hibada ku jirta ee internal bodygooda ku jirta waxaa ka mid a in qaarkood dee qof runta sidiisa bannaanba qof walba meelbu ku wanaagsan yahay qof kasta ayna u aqoon yahan laakiin meeshii aynu ka wacnin ama qofku uu hibada ka lahaa ama wixuu ku fiicnaa ayaa adag oo waxweeyaan qofku uusan garanaynin laakiin qof kastaoo ilaahay abuurtay meelbu ku wanaagsan yahay barnaamijkan hibada iyo halabuurka oo soo xidhaynaa caqabadahaas leedahay way taagan yihiinoo guud ahaan dhalinyarada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan way ka hortaageen hibadooda ay soo bandhigaan maxay tahy
caqabada ugu horeysa waxaa weeye horta dhiirigelin la-aan wax walba niyadda kama soo hadho qofku waxaa laga yaaba so waxba haysan in wax walba isku dayo oo markuu arko jacayl loo hayo ama dhiirigelin ama in dabada laga riixayo mar walba inuu ku dhiirido waxyaabaha kale keenaya waxa weeye dhaqaala yaraan waxyaabaha kale ee keenaya waxa weeye horumar la-aanti kale de oo ka jirta deegaanada oo dhan soomaalida oo dhanba baa keenaya dhalinyarada soomaalida in dhalinyarada adweynaha kale ay ka dambayso oo habba sida deegaanku u horumarsan yahay ba qofka maskaxdiisa iyo fikirkiisa iyo aqoontiisa horumaraysaa marka waxyaabahaasa keenaya dhegaystayaal waxaa intaas inoogu eeg barnaamijkeennii hibada iyo ahlaabuurka oo toddobaadkan idinka imanaya deegaanka yuguur ee gobolka sool barnaamijkaasi waxaa nagala qayb qaadanaya maxamed cabdilaahi saleebaan oo ka tirsan ururka tala wadaag iyo sidoo kale cabdixakiin maxamed xasan oo isagu ka mid a dadka xirfadda ku shaqaysta halabuurka uu leeyahayna noloshiisa ku maareeya barnaamijkaasi mid la mida intaanu ku kulmi doonno dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgeli
cabdikariim olol aad buu u mahadsan yahay oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi hibada iyo hal abuurka oo idinkaga imaanaya magaalada laascaanood waa gobolka sool markana waxa aad dhegihiinu maqlayaan codka fanaanada aamine cabdilaahi codkaasi aamine cabdilaahi wuxuu gabagaba u ahaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan tan iyo kulanti dambana saaxiibayaal waxaan idin leenahay nabadgelyo
jacaylkuna siduu kuwa baanu urka iga reenta